Xirfadooyinka kala duwan ee farsamada gacanta ayaa muhiimad gaar ah u leh qofka shakhsiyaadkiisa, taasoo kaalin weyn ka qaadan karta horumarinta noloshiisa iyo tan qoyskiisa. Isu naqdi karo qofsi gaar ah, ansubsadi karo xarumo kala duwan oo shaqo abuur ku heli kara dhalinyarada qaar. Walgorodka magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari iyo kulan UNESCO kooxan walba oo ku hadlaya inay muhiim tahay in dhalinyarada qaybasho kala duwan ee ku nool magaalada Wajeer iyo deegaanada hooskoodana ay baranayaan farsamada gacanta. Kulankaas oo ka weeraraya xarunta farsamada gacanta ee magaalada Wajeer waxaana ka mid ah walgorodka ka qaybgalaya kulanka ayaa waliba sheeganaya in waalidiinta, awoodayaasha iyo kala taliyayaashu ay baranayaan xirfadooyinka farsamada gacanta iyo dhalinyarada qaar ee ka jira xarunta farsamada gacanta ee magaalada Wajeer.
Dadka marka haddii wax la bara, farsamada gacanta la bara, ilmahooda ayay biilan karaan, ilmahooda ayay biilan karaan, sadaqada ayay dhinac ka bixin karaan. Marka waan ku faraxsanahay ziyaarada aan ziyaaranay. Ziyaaradayna waxay ku saabsan tahay oo culummada maanta aan u soo ziyaaranay college-kan polytechnic eh oo laga barta ee, xirfadaha gacanta. Islaamka muxuu ka qabaa xirfadda gacanta ama qofka dhididkiisa inuu cunugu shaqaysto. ilaahay wuxuu leeyahay suurat lbaqara aayadda boqol iyo soddon iyo toddobaad waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciil kacbada waxaa dhisay ama xasuusta ama ilaahay uuna xasuusinayaa kacbada inuu dhisay nabilaahi ibraahim iyo wiilkiisa nabilaahi ismaaciil taas waxay deliil u tahay foondinimada ay deliil u tahay haddii aad yasi foondinimada aad yasi guri la dhisa aad yasi baatil la saara aad yasi inaad la- inaad adiga barata aad yasi ama kii barta aad yasi aad yasi ogow nabilaahi ibraahiimba kacbada ayuu dhisay asaga iyo wiilkiisana waa saa- waa dhi- waa la dhisay raadkoodina ilaa yowmina haadaa maqaamu ibraahim waa ka muuqdaa oo fara badan oo magaalada iska joogto yaan aragnay saahil aylegeed yaa meeshaan gacanta laga barin laga barana inaan booqanno iyo ay noola noqotay haddaan imaadnay wax la yaa aan la yaabno baan ku aragnay dhallinyaradan dallaanta iska oo oo joogto iyo meesha waxa laga baranaa iyo macallimiinta joogto iyo qalabkii a- alaabada taalla wax islaamo ah meesha waa meel ay waxbarasho dhab ay taallo waa aan dadka ilmaha dhalay oo wasaasiga ah oo meelaha joogaan aan ku boorinaynaa meeshaan waxaa taalla nimco weyne banaa taalla waxbarasho weyne baa taalla xataa dowladda kenya waxay ogolaatay ninkii tartifiid ka qaata askar kenya eh, eh, laga qori kara nuucay noqotoba akhris kalena usii kici karo college iyo jaamacad aa sii gali karaa dowladda kenya ay ogolaatay meeshaan waxaa ka qada bacaw baa ka qada un nin nasiib la kama qada markaa sida la ayligeed waa akhris gaaban oo dhib sahlan oo hataa kii kale hatana ka dhib sahlan waa waxaan ku boorinaynaa dadka ha la imaada ha la akhrista marka ugu horreysa waxaan aan hadalka u jeedinaynaa reer wajeer inta codkaayna maqlaysa taasna waxay aad u khusaysaa oo halkaa maanta anoo aan ku aragnay si ay dhallinyarada dhammaan gabar iyo wiilba ugu faa'iidaystaan farsamada gacanta laga barto noocyadada kala duwan siduu sheekha cabdi hore u sheegay oo laga faadno walba uu markaa naftiisii uu si uu wa- wax wanaagsan u hela shaqo fiican u hela warkaan halkan hala imaada in ay guwaabiyaan eh, ardayda ku jiraan ah, tacliimda koosaska kala duwan meeshan ka bartaan in ay ku dhiirigeliyaan maaragtay fursadda iyo muhiimadda ay leedahay eh, waxbarashada eh, farsamada oo gacanta laga barta eh, iyo shareecadda islaamka oo diinteenna muslimka anaga haddaan nahay- islaamka oon haysana wax ay ka qabta marka aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa culummadeenna eh, waxaan leenahay soo dhowaada khayr allahdi siiya hubsina hal geelaa la siistaa la yidhi maanta culummadii way maqli jireen maanta hubsinaay u imaadeen hubsinada iyakana way isu arkeen marka waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa meeshaan keliya ma ihin koose waxaa sabkawntiyaasha kale sideedaa ka jirta sideedaas tanaa wajeer county oo dhan u dhexaysa oo meel kasta loogu imaaday maanta oon joogno saad ujeediinba eh, wajia polytechnic wajia youth polytechnic taas oo maanta aan ku aragnay waxyaala aan horey loo malaysan karin horeyna aan loo malaynin farsamada meeshaan taalla dadkan reer wajira ay ka warqabeen markaan ku wareegnay kalaasyaha oo ilmaha aan aragnay macallimiinta ay noo sheegeen administration meeshanka administrators meeshan ay noo sheegeen directorka iyo chief officerka ay noo sheegeen wixii ka socda Eh, waxaan aragnay aan fahanay inay waxyaalo badan oo laga warqabin reer wajaarna ay ka warqabin meeshan ay ka socdaan farsamo fara badan oo muhiimadeeda leh oo dhalinyarteena ay ka faa'idaysan karta aad iyo aad ay uga faa'idaysan karaan ee laga baranahaya meeshan taas oo kolleyba u baahan wacyigelin iyo faafin fara badan sidii dad badan ay u faa'iidaystaan dhalinyarada ka nool magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari iyo weli ballanka baagay inuu baradaan farsamad galanta